bismillahi raxmaan raxiim waa ku salaamay maxamed horta visa waxaa la yidhahdaa foreign intelligence surveillance act waxaa loogu talagalay in cadowga dibadda ka imaanahaya marka hore looga hortago war laga helo visa intaana la samayn kun iyo afar kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo labadii waxaa aas-aasay waxa la yidhaahdo n s a ama electronic surveillance president truman xilligaas baa la aasaasay waxaase loogu talagalay in maaragtay xogta laga ilaaliyo xogta maraykanka uu ka ilaaliyo dibadda sixigtana wixii dibadda kaga imaanaya in laga foojignaado aqoon ahaan laga digtoonaado visa marka waxaa loogu talagalay waxa weeye dadka dibadda terrorismka ku wajahan maraykan in looga hortago oo lagu difaaco visa sideedaba waxaa lagu baxshaa marka hore code order maxkamaddu waa inay soo ogolaataa kadib baa activation ku dhici karaa marka xilligii nine one one waxay sababtay in argagax badan uu yimaado maadaama intelligence communitygu aysan wada shaqayn jirin marka waxaa lagu sameeyey amendment patriot act waa isagii yimid waxa weeye maaragtay in siyaabo kale lagu bixin karo orderkaas waan garta haddaynu ka hadalno iminka wararku waxay sheegayaan in waxyaabihii dowladda maraykanku xogta ay uruurisay in waddamada qaarkood sida iiraan masar urdun amaba jordan waddanka indiya iyo kenyaba ay ku wajahnayn haddaynu si gaara u soo qaadno waddamada afrika ku yaalle masar iyo kenya maxay u bartilmaameedsatay baad is leedahay dowladda maraykanku inay xog ka hesho horta egypt marka hore masar haddaan ku hormaro masar waad la socotaa waxay hormuud u tahay dowladaha carabta masar xagga dhanka technologygana way kaga horeysaa run ahaantii wadamada carabta ah waxayna ku taallaa dalis la tahay asia dalis la tahay yurub waxba uma jidho tixigta geography ahaan meeshay ku taalla waa iyada daliska la ah qolooyinkan falastiiniyiinta ah iyo nimankan israel marka waxyaabo badan bay u dhexaysaa marka dhaqdhaqaaqyo fara badan baa jira waxay xitaa ku tilmaamaan in dadka islaamka xag jirka ah inay meesha ay degan yihiin waxaa loo bartilmaamsaday maadaama aada arkayso mar walbaba loo arko dadka ka imaanahaya alqaayida iyo waxa ku taxalluuqo terrorismka ah hadda ilan wax kale ma jiraan bayskooda halkaas kasoo jeeda haddaad la socoto ninkii ku xigay bin laden ku xigay aymana dawaahiri waa nin masriya kenya iga waran kenya saad ula socoto kenya horta waxaa la yidhaahdaa dhaqaale ahaan awal waxaa dhaqaale gelin jiray britishka hadda laakiin adduweynaho dhan baa gesha kenya waxay noqotay sensitive highest investment oo dibadda foreign investment uu ka yimaado kenya galaa haddana waxaa la yidhahdaa waa savana waa technology ahaan waxaa la yidhahdaa silicon savana technology waa ku laakiin sababaha keenay sababaha keenay in la bartilmaameedsado waxa weeye waagii dhoweed markuu tanzania qaraxa ka dhacay safaaradda la qarxiyey kadib maraykanka ah waa iyadii ku xigtay waxa ku xigay waxay ahayd kenya waa iyadii gantaal laga tuuray oo la bartilmaa bartilmaameed laga dhigtay diyaaraddii yahuudda oo ka kacaysay airboortka slii agteeda ahaa gantaalka waa iyagii lala waayey wax yar baa gaaray baan jeclahay dabadeedna waa iyadii qaraxii ka dhacay mombasa tourismka ahaa marka nimankaas baa laisku xiray tanzania nimankii ficilka ka sameeyey iyo nimankii kenya ka sameeyey iyo waxaa soo raaca nimankan hadda ay ku tilmaamaan xag jirka oo alqaa'ida iyo al-shabaab oo isku xiran oo isbahaystay haddaynu ka hadalno maraykanka waxaa jira in xog iyagana laga ururiyey dadka maraykanka gudihiisa ku nool gaar ahaan telefoonka verizon inkastoo dowladda maraykanku ay sheegtay in dadka maraykanka aan la dhegeysan jirin dadka maraykanka ma la dhegeysan jiray mise lama dhegeysan jirin haddii la dhegeysan jiray sharcigee loo raacay waxa weeye su-aal muhiima wey waxaa jira sharci la yidhaahdo title tree oo dowladda ay leedahay sharcigaas wuxuu ilaalinayaa qof kasta oo xuquuq leh oo muwaadin ah oo maraykan ah marka sidee baa loo dabagalaa wey dabagalku wuxuu ku imaanayaa marka dabagalku wuxuu ku imaanayaa marka hore waa in wasaaradda cadaaladda waa in laga keenaa warqad caddeyn ah warqadaas marka judgka laga keenayo justice departmentga lage laga keenayo waa in qofka sirdoonka ama wardoonka ah waa inuu caddeeyaa qofkaas wuxuu ku haysto judgka waa inuu qancaa inuu bixiyo warqadaas dabagalka ah qof walbana lama siiyo waan gartay markaa iminka inta qof ee verizon ay dowladda siisay intoodaba ma shaki baa galay of course tracking system baa jira shaki baa galaya adigoonan warqadaas ogolaanshaha aada ka wadin wasaaradda cadaaladda innaba ma dabageli kadhib mana ogolaanayso verizon inay kusoo bandhigto waa warranty inaad haysataa waan gartay ugu dambayntii dad fara badan oo maraykana arrintani may cajabin wiilkan sirta fashilay dad fara badan oo taageerayaal oo abaaj arrintani dood ma ka dhex dhalin doontaa dadka maraykanka gudaysa dabcan dib baa loogu noqon doonaa laakiin ogow nabadda nabadda sideedaba wax walbaba ayadaa ka wey prevention is more important than containment wixii intaad ku hayn lahayd problemka meesha uu ka jiro inaad inaad markii hore kasii tabaabushaysataa ka weyn waxyaabaha dhici lahaa hadda fiiri nine one one annaga noogu filan dhib maraykan ku yimaada haddaan maraykan ahaan aniga u hadlo laakiin waxaa ka muhiimsan mar walbaba maragga qaarkood qaladaad waa dhici karaa laakiin qaladaadkaas waxay badbaadinayaan intee boqol oo qof ama intee kun oo qof bay badbaadinayan